bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal ah waa subaxnimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha labaiyo tobanaad ee disembar sanadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka qodobada ah saaka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iidinayana waxaa ugu waaweyn gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk jamhuuriyadda soomaaliya ee ra-iisul wasaaraha dalka oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa isku afgartay dhammaynta xaaladaha jira ee wada shaqeynta golayaasha sharci dejinta iyo fulinta ee dowladda soomaaliya ciidamada ah dowladda federaalk soomaaliya oo garab ka helaya saaxiibada caalamiga ayaa sanadkan waxa ay ku guuleysteen fulinta duqeymihii uu khasaaraha badna oo lagu beegsaday maleeshiyaadka argagixisada shabaab oo ku dhuumaalaysanaya qeybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya kulan lagu taageeray waxqabadka dowladda soomaaliya muddadii ay jirtay ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay aqoon-yahanno siyaasiyiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada akhbaaraadka caalamkana dhegeystayaal waxaa ka mid a dalalka ruushka turkiga iyo iiraan ayaa ka shiraya xalweelida xaaladaha gaamuray ee ka taagan waddanka siiriya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaana dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobadii warkay ugu door karoonaa u diyaargarooba isagiioo faahfaahsanoo kolloydina maqaado insha allah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk jamhuuriyadda soomaaliya ee ra-iisul wasaaraha dalka ayaa xalay waxa ay kulan ku yeesheen magaalada tan muqdisho ee caasimada soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk jamhuuriyadda soomaaliya ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo kulan xalay ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay uga hadleen arrimo la xiriira wada shaqaynta baarlamanka waa golaha shacabka iyo weliba xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka federaalk jamhuuriyadda soomaaliya oo kulankooda uu ka dhacay magaalada tan muqdisho caasimada soomaaliya ayaa waxa ay isku afgarteen dhammaynta xaaladihii jiray iyo wada shaqaynta golayaasha sharci dejinta iyo fulinta oo ka mid ah hay-adaha ugu sarreeya dalka ciidamada dowladda soomaaliya oo garab ka helaya saaxiibada caalamiga ayaa sanadkan ku guuleystay fulinta duqeymihii ugu khasaaraha badnaa oo abid lala beegsado maleeshiyaadka al-shabaab goobahay kaga dhuumaalaysanayaan gobolada dalka maxamed kaafi sheekh abuukar ayaa faahfaahinaya
taliska ciidanka maraykanka ee africom ayaa war uu soo saaray waxauu ku sheegay in duqeyn laga fuliyey deegaanka gandarshe bishaan aan ku guda jirna ee diseembar ee gobolka shabeellaha hoose lala beegsaday argagixisada al-shabaab warka ka soo baxay taliska maraykanka ee africom ayaa lagu sheegay in duqeymaha ay dhaceen shan iyo tobankii ilaa iyo lix iyo tobankii bishaan diseembar ee sanadkan laba kun iyo sideed iyo toban laguna dilay argagixiso gaaraysa ilaa iyo lixdan iyo laba argagixisa oo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab duqeynta koowaad ayaa dhacday shan iyo tobankii bishan disembar waxaana lagu dilay ilaa iyo soddon iyo afar argagixiso ah halka duqeynta labaad ay dhacday lix iyo tobankii bishan aan ku guda jirna ee isla disembar laguna beegsaday argagixisada al-shabaab waxaana duqeyntaasi lagu dilay ilaa iyo sideed iyo labaatan ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab taliska maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan howlgalladaas intii ay socdeen wax khasaara uusan ka soo gaarin dadka rayidka ah howlgallada dhacay lix iyo tobankii bishii disembar ayaa waxaa laga fuliyey deegaanka gandarshe oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana halkaas ku tiilay xero argagixisada al-shabaab ee ku lahaayeen oo ay ku diyaarinayeen weeraro iyo dhibaatooyin ay u geystaan dadka shacabka ah ciidanka xooga dalka iyo sidoo kale ciidanka amisom ee ku sugan magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose duqeymahan sanadkan ciidanka soomaaliya iyo saaxiibadooda ay la beegsadeen argagixisada ku dhumaalaysanaya soomaaliya ee al-shabaab ayaa waxay yihiin kuwii ugu khasaaraha badnaa dowladda soomaaliya iyo weliba saaxiibada caalamiga ah ayaa waxaa ka go-an inay sii xoojiyaan dagaalada iyo howlgallada lagu wiiqayo argagixisada al-shabaab ee u taagan dhibaataynta shacabka soomaaliyeed
mahadsanid maxamed kulan lagu taageerayay waxyaabay u qabsoomay dowladda federaalk soomaaliya muddada ay jirtay ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kulanka uu ka qabsoomay degmada shingaani ee gobolkani banaadir waxaa ka qaybgalay aqoon-yahanno siyaasiyiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasioo dareenkooda ku muujiyey siday u taageersayiin waxyaabihii u qabsoomay dowladda federaalk soomaaliya guulihii ay gaareen qaar ka mid a dadkii halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay faahfaahiyeen dareenkooda ku aadan guulaha ay gaartay dowladda federaalk soomaaliya antiin waxaa idinka codsanaynaa waxaan nahay hooyooyin waxaan ka imaaday qurbaha waddankan maalintii la doortay maxamed maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha ayaa hami waxaa isoo galay inaan waddankii usoo guuro ilaa iyo maantana waa deganaa kama aanan guurin kama aanan tegin ani ciyaalkayga keligayna maaha hooyooyinka dhibaatada nagu haysato qurbaha ee maanta haddii aan helno waddankeenna madaxweyne fiican aan haysanna aan garbaha istaagno waxaan aaminsanahay inaan adduunka waddanka ugu hormaray ee ugu horreeya aan noqonayno waana nahay xaqiiqdii waxaan haysanaa hawo orgaanig ah baddaad aragteen marka waxaan idin leeyahay xilli baanu annagana matashaan ubadkeennii qurbaha ku dhibaataysan yihiin joolashay ku dhibaataysan yihiin dawladdan soo iftiintay waa inaad gacmaha isqabsataan waa inaadna badbaadisaan ilaahay ka sokow gacantiinay ku jirtaanna badbaadiya waxaan taageero buuxda u muujinaynaa madaxweyneheyna waxaanu sheegaynaa inaan taageersan nahay garabkiisana aan taagan nahay hool iyo hiiba inaan diyaar u nahay boqol kiiba boqol annaga waxaan taageersan nahay qarannimada waxaan taageersan nahay madaxda dalka ayagana ma diidanin mana dhaliilayno mana u gabfayno waxaan leenahay keliya dareenkeenna iyo rabitaankeenna tixgeliya oo mudnaanta siiya waxaana rajaynayaa in ay ka soo jawaabi doonaan wadajirka iyo midnimada iyo qarannimada dalkana ha soo laabato waa mahadsantihiin waxaan leenahay anaga ilaaha ma hadis waayo waxaan kuma had celinaa runtii dadka xildhibaanada iyo waxgarad ku gartay maanta in maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo umar madaxweynehaanu noqdo oo runtii lagu rayaaqay la arkay waxtarkiisa oo maanta soomaaliya runtii wax weyn xagga siyaasadda africa siyaasada diinta africa soom adduunka dhan maanta waxaad moodaa in aan ka muuqano taasna waxaa ka lagu ah madaxweyne maxamed farmaajo
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiin waxgarad aqoonyaano ka qaybgalay kulan lagu taageerayay waxqabadka dowladda federaalk soomaaliya muddada ay jirtay kaasi oo ka dhacay degmada shingaani ee gobolkani banaadir kulan lagu taageerayay dadaalka dowladda federaalk soomaaliya u jirto dadejinta dhismaha dekeda hobyo ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wariyahayaga magaalada gaalkacyo safiye sheekh cali ayaa warkan inoo soo dirtay qorshayaasha dowladda soomaaliya ee horumarinta kaabayaasha dhaqaale oo ah mid bulshada soomaaliyeed ay muddo ku haminaysay taas oo ay ka mid tahay dhismaha dekeda magaalo xeebeedka hobyo oo dhowaan xukuumadda federaalk soomaaliya ay sheegtay in dhismaheeda ay bilaabis doonto taasoo mashruuceeda ay qaadatay dowladda qatar ee magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaa lagu qabtay kulan lagu taageerayo horumarka dhismaha dekeda magaalada hobyo iyo dadaalada dowladda soomaaliya ay ugu jirto sidii bulshada gobolada dhexe oo muddo dhibaatooyin kala duwan la daaladhacayay ay u heli lahaayeen kaabayaal dhaqaale kulanka taageerida horumarada dowladda soomaaliya waxaa soo qaban qaabiyey dowladda hoose ee degmada gaalkacyo waxaana ka qayb gala odayaasha dhaqanka haween dhalinyaro mas-uuliyiinta degmada iyo gobolka mudug duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre ayaa gooreyn ka hadlay anigoo ku hadlayaa magaca madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaab waana idinkaga mahad celinaynaa dadaalkaas iyo iskudaygaas waana naga go-an tahay haddii dad mucaaradoo reer galmudug jiraan awel sabab aan kula dagaalamo anaan haysan laakiin haddii dekadu ay run noqoto waxay la tahay ninkii mucaaradi wuxuu noqonayaa nin nin asagu dantiisa raasanhay nin ummaddan danteeda mucaarad u ahaa ma noqonayo kulanka ayaa inta uu socday waxaa waxgaradkii haweenkii inirada ka qayb galay ay bogaadiyeen dowladda federaalk soomaaliya sida ay iskugu hawshay dib u dhiska dekeda magaalada hobyo
sidoo kale waxaan rabaa marka inaan si ballaaran ugu mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali khayre dadaalka ay muujiyeen hobyo inay dhisanto aad iyo aada ugu mahadsantihin waan idin hambalyeenayna
isku tashi baan samaynay dowladdaana waa mid inoogu fiicnayd qarnimada soomaaliya wixii dhibaato ku ahaa lagu xisaabtamo waa sax baarlamaan baad u tihiin laakiin waxaan rabnaa inaad nagu matashaan horumarinta iyo dadaalka socda inaad dowladda ku taageertaan qarannimada soomaaliya ilaaliya waxa aad nagu ballan qaadeenna ka dhabeeya waxaana ballan qaadaynaa xildhibaan naga soo jeedaa inuusan dowladda wax u dhibin gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug cabdulaahi warsame cawaale ayaa sheegay in dowlad goboleedka galmudug uu taageersan yahay horumarada kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya ay ka wada dalka waxa uuna soo dhaweeyey qorshaha lagu dhisayo dekadda magaalada hobyo
marka waxaan leeyahay walaalayaal madaxweynaha soomaaliyaaan u hambalyeelaynaa ra-iisul wasaarahaan u hambalyeelaynaa go'aanka wanaagsan ee madaxweynehena galmudug axmed ducaale geelle uu qaatay khilaafka dhawr la sheegayeen hadda intaas bay hadba waana gabagaboobay waana dhammaaday hobyo inaan u dhaqaaqno oo aan arrintaas ka dhabayno oo rag iyo dumar aan isku duubnaanno oo sidaan waddada ugu tashannana annaguna aan iskuta bilowgii sanadkan gabagabada ah ayaa madaxweynaha dowladda soomaaliya madane maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu dhagax dhigay dekedda magaalada hobyo waxaana marar kala duwan booqasho ku tegay dowlado daneenaya dhismaha dekedda magaalada hobyo safiyo sheekh cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed gaalkacay mahasani safiyo dhinac kalena kulan looga hadlayay sidii looga qayb qaadan lahaa dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka gaalkacyo iyo hobyo ayaa lagu qabtay wadanka koonfur afrika waxaana ka qaybgalay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankaasi gaaran kuwooda kasoo jeeda deegaanada gobolka mudug sida uu ku soo warramay waryahayaga dalka koonfur afrika inooga soo warrama cabdulaahi maxamuud amiin qorshe
kulankan oo ay soo agaasimeen jaaliyadda soomaalida ku nool magaalada johannesburg ayaa waxaa lagu soo dhoweynayey guddiga wacyigelinta iyo horumarinta bulshada ee magacooda loo soo gaabiyo gob oo hadda gacanta ku haysa dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka hobyo iyo gaalkacyo ayaa waxaa lagu qabtay xaafadda mefe ee magaalada johannesburg waxgaradka soomaalida culimada dhallinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwanee bulshada ayaa madasha soo xaadir si ay usoo dhoweeyaan wafdiga gob ka socda si ay u dhageystaan warbixinta guddiga oo ku saabsan halka ay marayso dhismaha wadada magaalooyinka hobyo iyo gaalkacyo isku xirta waxaa halkaasi lagu soo bandhigay filim ka turjumaya dhismaha wadada iyo qaabka ay u socoto howlshaasi waxaana ka falceliyey oo hadallo kooban halkaasi ka jeediyey qaar ka mid a bulshada soomaalida ku nool magaalada johannesburg barnaamijkan waa barnaamij soo dhoweyna islamarkaasna lagu taageerayo horumarinta ay walaalahan ka wadaan meelo ka mida gobolada soomaaliya hawsha aad wadaan allah idinla garab galo annaguna tabarteen waa idin garab taagannahay
meel kastoo oo dalkeenna ka midana inaanu mashruuc noocaas oo kaleeta ay dadku ka fuliyaan oo jeebabkooda waxay ka soo bixiyeen ay maaragta ku dhisaan waa muhiim weeye waddadu waxay dhammays- waxay dhammaystirtaa nabadgelyada haddii waddo la sameeyo waxaa imanaya dad kala duwan xadaarad baa dhalanaysa sidaa daraaddeed waddadaas gaalka- gaalkacayo iyo hobyo isku xidhaysa muddo dheer baan sugaynay waxaanu wafdigana soo booqday u sheegaynaa annagoo south africaanu qaabilnay annagoo south african insha allah idin taageeraynaa waddadaas raggii bilaabay ee ugu horreeyey inta gabadh ee umulaysa ee laga soo qaadayo meeshaa fog ee badbaadaysa waxbuu ka badbaadiyey waadna garanaysaan ilaahay subxaana wa tacaala inuu yidhi من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا maxamed axmed urur oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka gob ee gacanta ku haya dhismaha waddada isku xirta magaalooyinka hobyo iyo gaalkacyo iyo sidoo kale brofeor cabdiqaadir shirwac oo ka mid a guddigaasi ayaa bulshada soomaalida ee ku nool magaalada johannesburg uga warbixiyey hawsha halka ay marayso waxaana ay ugu baaqeen bulshada soomaalida in ay ka qayb qaataan dhismaha dalkooda mar walba inay xusuusnaadaan horumarka dalkooda laakiin dhulkeenna waa inugu filan yahay xoolaheenna waa inugu filan yihiin cilmigii waan haynaa xoolihii waan haynaa ee muxuu wuxuu u baahan yahay keliya inaan idhaahno aan gashanno dhulkeenna oo aan wax ka soo saarno haddaad dooyo samaysan kartaan samaysta haddaad gawaari samaysan kartaan samaysta isbitaallo shirkada haddaad samaysan kartaan samaysta hobyo maanta saddex waddo oo wa- sideed waddo oo waaweyn ayaanu ka samaynay magaalada hobyo dhexdeeda ilaa xeebta aan geynay waddadii sababta aan u yeelaynan waxay ahayd gaadiidka ka yimaada een, kaalkacyo ma geli karin hobyo ma tegi karin lixdankaa kilomitr awgeed maantana bajaaj baa la yidhahda saddexda lugood leh ayaa lixdanka kilomitr caanaha intay ka qaado hobyo geysa
cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe telefishinka qaranka soomaaliya johannesburg koonfur africa
haatanna puntland xafiis loogu talagalay isku xidhka bulshooyinka deegaanada koonfur galbeed iyo puntland ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey magaalada garowe xarunta dowlad goboleedka puntland waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin iyo shakhsiyaad u ololeya isku xidhka iyo horumarinta arrimaha bulshada waryahayaga maxamed muuse tarsan oo garowe jooga ayaa warkan inoo soo diray
xafiiska isku xirka shacabka ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa puntland oo garowe laga daafuray ayaa u xilsaaran sidii uu isugu soo dhoweyn lahaa labada bulsho oo labaataniyo sano wada deganaa magaalooyinka puntland kadib colaadihii sukeeye ee koonfurta soomaaliya xafiiskan ayaa xooga lagu saari doonaa sidii dowladda iyo shacabka koonfur galbeed ay uga wada shaqayn lahaayeen sugidda amniga oo horseedi kara inay si wacan ugu dhex ganacsadaan suuqyada iibka loo tago ee puntland isimadii iyo waxgaradkii koonfur galbeed ee goobta ka hadlay ayaa soo dhoweeyey xafiiskan waxayna ku tilmaameen u qareeme ay u baahnaayeen una fududaynaya ku dhex noolaanshaha dadka deegaanka iyo la shaqaynta dowlad goboleedka puntland amnigu waxa weeye ayaga keligooda ma saarna reer koonfur galbeed inay mar walba ee heegan ay u haadaan ee waxay soo arkaan xafiiska xiriiryaha koonfur galbeed iyo puntland iyo amniga awal horeba aan usoo sheegi jirnay gobolka puntland ayaan la shaqayn jirnay iyo taliyaha booliska puntland genaraal muxudiin midda kaleeto waa waa koonfur galbeed horta iyo puntland gobolka hadda aan joogno waa gobol ka mid a koonfur galbeed ka mid a buu dhigmaa shacabka ee reer koonfur galbeed oo badan baa ku nool
gudoomiyaha xafiiska isku xirka shucuubta koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa puntland cumar cabdiladiif oo munaasabada daafurka ka hadlay ayaa ballan qaaday inuu ka shaqaynayo isku xirka dadka deegaanka iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya si dhowna ay puntland isaga kaashan doonaan sugidda amniga
meeshii aan u soo doonanay amniga iyo gabaadka haddaanan kala shaqaynin amniga oo aan gacan bira ku qabanin kuwa sharwadayaasha ah ee shacabka ku dhex jira ee shacabkan sharafta leh ee maxaa la dhihi jiray dhulkooda hooyo yimid qayb ka mid ah ee yacni amniga iyo ganacsiga iyo sharafta iyo yacni wanaagga haystaay haddaanan maamulka iyo deegaanka aanan kala shaqaynin amniga la sii yacni wada joogi maayo puntland wasiirka cadaaladda puntland xabiib saalax jaamac iyo wasiirka amniga cabdulaahi yuusuf dowlad oo kulanka daafurka xafiiska isku xirka shucuubta koonfur galbeed iyo puntland ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wadajira looga shaqeeyo soo qabashada kooxaha amniga lidiga ku ah akhyaarta iga horreysayba say u sheegeen dee muxuu ahaa lama ganacsan karo wanaagna laguma noolaan karo haddaysan amni jirin amnigan laga wada shaqeynin marka muhiimadda ugu horeyso muhiimadda ugu horeysa inay tahay koob iyo laba iyo saddex inay tahay amniga laga wada shaqeeyo ee si midaysana looga wada shaqeeyo
waxaa runtii farxad weyn oo ah in aynu halkan isugu nimi innagoo ah shacab soomaaliyeed baydhabo iyo bur iyo muxuuha meesha la yidhaahdo iyo garowe waa laba magaalo soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaa deeqaa waa nabad iyo amni meel kasta oo ay joogaan meesha aad joogto haddaad ka bilowdo ood amniga ilaaliso soomaaliya oo dhan amnigeedaa soo noqonaya maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka garoowe
xaalado adag oo dhanka nolosha ayaa lagu soo warramaya inay wajahayaan bulshooyinka ku dhaqan degmada buulapurte oo ka tirsan gobolka hiiraan arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay fogaadeen saameyntii ka dhalatay go-doonka in muddo ay ku jirto magaaladaasi iyo shacabka deegaanadaasi degan iyo tuulooyinka ku heeran intuba mas-uuliyiinta maamulka degmada buulaburte ee gobolka hiiraan ayaa qayladhaan dhanka nolosha waxa ay ka soo saareen dhibaatooyinkaasi dadku ay wajahayaan waxayna ku baaqeen in si deg dega loogu gurmudo shucuubta ku dhaqan degmada buulaburte iyo tuulooyinka hoostaga gudoomiyaha maamulka degmada buulaburte cabdidaahir oo la hadlayay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa faahfaahinaya xaaladda dhabta ee ka jirta magaaladaasi iyo deegaanada kale ee hoos yimaada
waa mahadsan tahay saaxiibkay degmada buliburdan hadda way wanaagsan tahay wax badan way ka suurta galeen ilaahay baa mahaddaas usugnaatay hadday tahay dhanka amniga iyo ganacsiga iyo horumarada iyo wax badan way suurta galeen laakiin waxaan rabnaa inaan u baaqno cid kasta oo buliburdo wax wax u gala u keeni karto hadday yihiin hay-adaha samafalka oo si aada u garab istaagay oo aan abaalkooda mataqaana beeldaray karin iyo dowladaha dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka oo ayaguba ka qayb qaata hadday markay masiibooyinku dhaceen iyo marar badan laakiin waxaan rabaa inaan ugu baaqno cid eh, hay-adaha samafalka in ay samafalkii iyo horumarintii ay isku garab wadeen in ay gacantaas wax- meesha ka sii wadaan waxaan marnaba meesha ka dhammaanin eh, go'doominkii hagardaamada nimanka nabadiidka oo u taagnay dariiqa in burburda ay ay horumarto diidanay oo wadadii dheerada soomaaliya la yiqiino laamiga aheed kala gooyey ayagoo ujeedadooda ay tahay go'doomin siyaasadeed isla markaas go'doomintaasna ay saamayso mujtamacii bulshadii magaalada burburda gudaheeda deganeed laakiin waxaa garab istaagay hay-ado samafal iyo dad garade iyo qurbo joog sidoo kale waxaan rabaa inaan caawa aan codar ku lahado hay-adahaas inay meesha ka sii wadaan waxay noo wadeen ayagoo ku mahadsan annagoo uga abaalhayna waxay qabteen
inkastoo degmada buula burda ay ka mid tahay goobihii militariga soomaaliya ay awoodda kaga maquuniyeen maleeshiyaadka al-shabaab haddana weli waxaa muuqata in go-doonkii maleeshiyadaasi ay dadku geliyeen saameynteeda ay weli muuqato iyadoo dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta ay qayladhaan ka muujinayaan daruufaha adag ee dhinaca nolosha balse waxa ay sheegeen in loo baahan gurmad in la gaarsiiyo dadka dhinac kalena waxaa barbar soconaya howlgalla joogta oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo doonaya in guud ahaanba ay ka sifeeyaan deegaanada gobolkaasi maleeshiyaadka al-shabaab raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu dhegaystayaal warkan idinkaga imanaya akhbaaraadkii caalamka dalalka ruushanka turkiga iyo iiraan ayaa dadaal xoogan ugu jira xal u helista xaaladaha gaamuray ee ka taagan waddanka siiriya oo walaacooda uu sii kordhayo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ruushanka turkiga iyo iiraan ayaa lagu wadaa in kulan ay ku yeeshaan jeneva ee dalka switzerland ay kula kulmi doonaan madax sare oo ka tirsan jimciyadda qurumaha ka dhacaysa waxayna kala xaajoon doonaan xaaladaha gaamuray oo ka taagan waddankaasi siiriya ergeyga gaarka ee u qaabilsanna waddanka siiriya ee jimciyadda qurumaha ka dhacaysa stephen demistura ayaa waxa uu ku baaqay in kulankaasi si deg dega loo qabto si loogaga xaajoodo buu yiri qabashada guddi ka shaqaynaya dastuurka arrintaasi ay qaramada midoobay u aragto inay gundhig u tahay in siiriya ay hesho nabad waarta dalalka ruushanka turkiga iyo iiraan ayaa galaangal xoogan ku leh arrimaha ka taagan waddankaasi siiriya jimciyadda qurmaha ka dhexaysa ayaa rajaynaysaa in galaangalkooda ay dalalkan u isticmaali doonaan inay gacan ka geystaan nabadaynta waddanka siiriya in muddo ay ka jiraan colaadaha u dhexeeya ciidamada dowladda iyo fallaagada ka horjeeda tallaabada ugu horeysa ayaa ah in la dhiso guddi ka shaqeeya saameynta sameynta dastuurka cusub waxaana taasi waxaana taasi xigi doonta doorashooyin dalkaasi lagu qabto si nabad loogu soo dabaalo waddanka siiriya dowladda siiriya ee kooxaha fallaagada ee ku kacsan dowladda ayaa ku heshiin waayey qaabka loo dhisayo guddigan iyo baaxadda ay tahay in dastuurka wax laga bedelo argeyga qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha waddanka siiriya ayaa ku baaqay in nabad lagu soo dabaalo dalka siiriya oo in muddo ay ka taageen mushkilada gaamuray waxa uu sidoo kale rajeeyey in ka hor inta uusan xafiiska ka tegin dabayaaqada bishan la dhisi doono guddigaasi dastuuriga taasiyoo sahlaysa wadiiqooyin sahlaya in nabad lagu soo dabaalo waddanka siiriya dowladna loo dhiso warkii dunida aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idinla socodsiinaya anigoo cali cabdulqaadir cali waa inagaynta idinkuna waad ku mahadsantihiin dhegaysiga hawarkayaga mar kale a idinku wareejiyo farsam yaqaan cabdisalaan yare